barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal halkani waa laantaaf soomaaliga ee v o eeda oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimyada geeska afrika iyo weliba caalamka o dhan aad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o e somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa juun lix iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun toddoba iyo tobanka waana jimco idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala soo codsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaciya anigoo ah nuur xasan nuur
dhegaystayaal mar kale ayaanadu leenahay jimco wanaagsan qodobada aad ku maqli doontaan aan idinku hayna barnaamijka iyaga dhallinyarada maanta ee duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegayna sidai ay soomaalidii hore waayadii hore u hirgelin jirtay dib u heshisiinta iyo weliba xukunka garta afar qaab ayaa loo dacwi jiray ama garta loo naqsan jiray waxaa la odhan jiray xeer naqsi yacnaa waa xeer ku jacli xeer naqsi xaraga naqsi xumaan naqsi iyo xooy naqsi afartaasaa la odhan jiray sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ciidamada ruushka ayaa maanta sheegay in mid ka mid ah duqeymo ay ka fuliyeen dalka suuriya dabayaaqadii bishii mey oo ay la beegsadeen taliyayaasha kooxda daacish laga yaabo in lagu dilay hogaamiyaha kooxdaasi bayaan ay maanta wasaaradda gaashaandhigga ruushka ay ku daabacday boggeeda facebook ayay ku sheegtay in duqeynta oo ka dhacday caasimadda kooxda daacish ee raqa lala helay kulan uu ka qayb galay abubakar albaqdaadi ruushka waxay sheegeen in duqeynta ay burburisay taliyayaal xil sare ka haya daacish soddon la taliyayaal deegaan iyo qiyaastii saddex boqol oo ah mintidiin ilaalo u ahaa taliyayaasha milatariga ruushka waxaa kale oo ay sheegeen inay dhici karto ama dhinacyo badan ay ku hubinayaan in albaqdaadi la dilay
xaaska ninkii toogtay islamarkaana dhaawacay xubin ka tirsan koongareska maraykanka gaar ahaan xisbiga jamhuuriga maalintii arbacadii isaga iyo xubno kale oo ayaa sheegtay in aanu u muuqanin amaba aanay u muuqanin wax calaamad ah oo ku aadan in odaygeedu ku jiray wax kacdoona kadib markii uu sheegay amaba uu sheegay inuu u safrayo caasimadda dalka maraykanka bilowgii sanadkan c hodkins oo warfidyaanada khamiistii kula hadashay gurigeeda ku yaala illinoy ayaa sheegtay in odaygeeda james hodkin oo ahaa lixiyo lixdan jir uu u socdaale washington isagoo raba inuu ka shaqeeyo siyaasadda cashuurta haweeneydan ayaa sheegtay in telefishinka ay ka ogaatay toogashadaasi dhacday arbacadii iyadoo xustay inay u qaadan laadahay in odaygeedu sameeyey islamarkaana intaasi ku dartay in xaajigeeda amaba odaygeeda uu washington u tegay bishii maarja dibna aanay u arag james hodkins ayaa lagu dilay rasaas ay isweydaarsadeen booliska ay leeyihiin xarunta kabitaalka toogashadaasi maalintaa dhacday
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington markaana ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin kasta oo jimco ah aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo maalin kasta oo jimco ah hadhadahan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa qaababkii garta ama dacwadda soomaalidu u qaadi jirtay waxaana inoogu marti ah maanta barnaamijkeen abwaan axmed siciid afgudhiye ugu horreynna abwaanka waxaan weydiiyey balqaabka ama habka soomaalidu garta iyo dacwadaha ay u qaadi jirtay
oo leeyahay waktiga kama gaarsiin karta waa mawduuc u baahan in muddo laga shaqeeyo laga sheekeeyo ama laga warramo waxaan soo qaadanaya qaybta loo dacwadda iyo qaybta garsoorka labadaa qaybood baan isku dayaya inaan wax ka sheego markaan idhaahdo qaybta dacwadda qaabka loo dacwiyo saddex waday lahayd saddex qaab waxaan jeedaa afar qaab raallihow afar qaab ayaa loo dacwodi jiray ama garta loo naqsan jiray oo ninka muduciga ahi ama muducalayga siiba weliba kolka dadka muduciga la sheegayo ayuu u ahaan jiray qofku uu- inuu ku dacwiyo ku kanaqsado waxaa la odhan jiray xeer naqsi yacni waa xeer ku dacwi xeer naqsi xaraga naqsi xumaan naqsi iyo xoori naqsi afartaasaa lagu jiray xoori naqsi xeer naqsi ninka la yidhaah wuxuu hadalka ka bilaabi jiray Eh, wuxuu u mahadniqi jiray uu raalli gelin jiray uu abaal u hayay ummadda guddida ah ee meesha u fadhida ayuu odhan jiray walaalaha iyaga dantooda u baylihiyey dantayada isku soo xilqaamay si ay annaga noo kala badbaadiyaan Eh, wax kasta oo maanta hawlay lahaayeen uga baaqday annaga dartayo raalli hanaga ahaadaan waanan u mahadnaqaya ilaahayna raalli ha ka noqdo kolkuu mahadnaqaa kadib wuxuu u gudbi jiray ninkaa walaalkaya waxaan isu haysanaa buu bilaabi jiray kelmad aflagaadaa kelmad hanjabaada midna lagama maqli jirin waxa ay ku hadlayaan buu waddo xeeru mari jiray wuu odhan jiray waxaasaan isku haynaa waxaa leeyahay anigu sidaa wuxuu igu leeyahay sidaa haddaan ku khaldanayna halay qabto haddii igu khaldan halaga qabto xilka wuxuu ku wareejin jiray dadka wixii ugu baahnaa wareejin jiray ninkaa waa loo ducayn jiray marka ninkaasu ducuu lahaa reer naqsi ninkaa la yidhaha waa loo ducayn jiray ka kale isna maxaa la yidhahdaa oo uu noqonayaa xeerka dacwadiisu
ninka ka kale waxaa la yidhaahdaa xumaan naqsi wuxuu ka bilaabi jiray gartiisa annaga ree hebel wayna barteen hebel bay naga dileen taa bay nagu sameeyeen taa kaley nagu sameeyeen ilaa iyo boqol sano awowgay iyo aabbaha iyo anigaynu iyay dhibkaa nagu hayaan ilaahay inamadayadana gacmahooda unbuu kolma ka dhigaayo waxuma qabtaan inan kelihoo wax dila ma lihin iyagana ilaahay unbaa noo kala yaxdo inamadooda ka dhiga kuwa raba waxlaaya wuxuu dhiirigeliyaa u kiciyaa inamada uu mas-uulka ka yahay waxaa la filayaa markaa in meesha markaaba dagaal argoosi ka dhacay la warran la dhiidhisiiyay oo la kiciyey ninkaa waa la qabtaa gartiisa horteed waa la waaniyaa waxaa la odhan jiray odaynimadu sidaa maaha inaad dawo doontay ahayde inaad inaad huf- soo kiciso odaynimadu maaha waxaa loo sheegi jiray inuu sidii u dacwi ay noqoto ama u garamaay xeer inay waafaqsanaato sidii ninkii hore ku sheegay oo isaga waanu lahaa ninkaas waa la waani jiray waqtina waa la siin jiray maalin kadibna looguma dulqaadin inta arrinkii oo kale reerkana oday uma noqon jirin hadduu sidaa ahaado
ka kale isna maxaa la yidhahdaa oo uu noqonayaa xeerka dacwadiisu ninka saddexaad waxaa la yidhahdaa xarraga naqsi xarragu tii labiskiiyo quruxda maahe oo igu xarraqooday somaad maqan xarragu igu dayay taasi xarraga naqsi wuxuu xaqiraa reerka uu ka horjeeday sayaan wuxuu yidhahdaa abidkoodba wax may ahayn ma maanta waqti kale u baryi annagaa ka mas-uulahay annaga dee wuxuu liidayaa uu reerkaasuu ka dhigaya waxaan waxba ahaynoo weligoodida la noolaa ama ka cabsoon jirin ama ay weligoodba waxaan maanta ay diin ay ku hayn jireen ninkaa xarraga naqsi baa lilaayo waa la ganaaxi jiray kibir baa laga arki jiray isla weyni baa laga arki jiray waa la ganaaxi jiray ilaa la keeno xeer naqsi inuu noqdo maxaan kuu kala sheegay hadda saddex soo maaha oo mid yahay in loo duceeyo midna la waaniyo midna la ganaaxo ka kale isna maxaa la yidhahdaa oo uu noqonayaa xeerka dacwadiisu waxaa la yidhaha xoori naqsi arrinkiisu muxuu ahaa Eh, aniga ninkaa hebel masalan anu ninkaa hebel waxaan ku leehay labadaa halaad ama ka soo qaad maanta dee adoo maanta magaalan tugnaa labadaa milyan badhi oo lacaga annaga ilaahay bahay cidnaa mejo lacagtaas ama hantigaa ha ii dhaarto ama ha ii dhiibo halkaas waa la gabanayso dadkii meesha fadhiya maxaa ku waajiba marka waataa ma u dhaaraan ma u dhiibu maraya hadalka isaga dhimay ninkaa loomana duceeyo lamana habaaro kelmad wuxuu dadka xaq ugu yeesha la yidhaahdo waala ma u dhiib ama u dhaaro afartaas waxay ahayn afarta qaab ee garta waxa dee guddi ka noqon jira rag yaqaana gartu waxay tahay afartii waddo maanta midna laguma dacwiyo waa waxyaamaha inaga dimi maanta isagoo xumaan eh, ku garamay ama ku dacwiyey oo ku garnaqsaday ayaan leeyahay naxu yidhi lamaba waxaa maxaa macnahana keenay inay luntay oona laba aqoon baashi karti waxay ahayd iyo qolad ay tahay baa garab abtirsiinteeda geladeen markaad qaadana ma laga yaaba inaad ku guulaysato waxaad u badan tahay inaad ku guulsarayso waa waxyaabaha arrimo u dhammaan lahayn hadda taasi afartaas ahayd abwaan axmed siciid isagoo ku guda jira mawduuca garnaqsiga soomaalida ayuu inoo raacinayaa siddeed qof oo aan guddiga garta qaaday iyo markhaatiga midna soomaalidu ku dari jirin ayna ka reebi jireen guddida iyo markhaatiga sideed nin oon leeyahay hadda malaha mid baaba ku biiro oo sagaal bay noqon karaa sideed nin baa jiri sideedaa nin markhaatiga iyo guddiga midna looma ogolaan jirin waxaa la odhan jiray waa wax caanoo la isla yaqaan af ahaan waa loo yaqaan lakiin lama socotiiyo hadda waxay ahaayeen oofnuug waxaa la yidhaahdaa ninka reer ayeyda ah ama reer macuuda ninba siduu yaqaan ninka reer macuuda loo yahay reerka reer macuuda ku ah iyo reer kale hadday isqabtaan aduga laguma darijin guddiga markhaatigana laguma qabiishin inta badan waxaa la dareemaya inaad ka xishoonayso ama aad ka cabso dee waxbaa jira waxbaa la xelinaya inaad dhowrayso reerkaadu ee xakaalaga baqay adugoo reer macuudeeda oofnuug naastiid waa ninka reer abtiga loo yahay guddida iyo maragga waa laga ilaalin jiray lughaye waa ninka gabadha reerka ka qaba in gacalka la ama xididka la-ah saddexdaa nin baa ka mid ah saddexdaa midna guddida ma gelin ninka afraad waxaa la odhan jiray dhiiltuug walaalkaana ha ahaadee waa nin reerka lays hayo la nool oo faa'iido ku qaba masalan dee bakhaar buuba uga shaqeeyaa maalan meeladu leeyahay buu hayaa noloshiisaa isaga ku xidhan siduu doona u ahaa markhaatiga ma galo waa laga uu ka uu ka maqnaa isaguna midka shanaad wuxuu ahaa hiila xasuuste beri hore in ay godod iyo waxyaabo badan tabanaya oo idinku aad lahaydeen oo idin dhex maray hadduu kol godob tirsanayo uu hiila xasuusanayo wax hore weli kasta ha ahaadee laguma diri jiri waayo xumaantuu hayaa loogu yahay isagana gaashaan ku jid oo oo maxaanku idhaha isa ka mid ahaa waa ninka haddii hantidaga la qaadayo ama dhib kale ninkii geliba lahaa ee fulin lahaa ama haddii la dhacayona ridi lahaa laguma daro gudida isagana waa in adeerka waa in abtiga waa qofka kuugu dhow dadka ee gurmad ku geli lahaa hiilka day lahay gudida laguma geli jiri markhaatigana ma gelin lebac lebac qofka aan miisaaniin ee kolkuu kane hadlana haa yidhaa kolba arrinka la yidhahdo la qurux bata isaga ee kaadimaa ku jooge sax yidhaa maarka kaasna laguma darijin isaga oo maxaa looga reebayaa waayo dee hadba kii ku dambeeyu ka sasiinaya isagu labcalabcawa suquqof iimaanlaawaha laaluush qaataha ah ee la ogyahay haddii hal loogu ballan qaado inuu gartaa wiicinayo laguma dari jiriyo guddida iyo mara kamida abwaanka oo sidoo kale inoo sharaxaya siddeedda qof marka laga reebo guddida dhexdhexaadinta iyo labada dhinac ee dacweyya inay markhaati u qabsadaan waxyaabaha reebistooda ay badbaadada ka tahay wuxuu yidhi abwaanku
waxaa badbaadiyay markaa sida hadduu doono qofkani qofka u wanaagsan ahaada waxaa badbaadaya caqligaaga oo waxaad waxa kaa baxaya waa dee in adeerkii uu ka maqnaa hebel uu ka maqnaa abtigi uu ka maqnaa cid wixii aad odhan lahayd xigta ahaan buu ugu eexday ama hunguri ahaan buu arrinkaa u jabiyey ama nacasnimuu u garan waayey aad odhan lahayd oo dhan baa guddii laga saaray waxaad aaminaysaa waad ku kalsoonaanaysaa maanta gartaasi si dhan laga eegayba inaan lagaa eexan haddiina wixii doona baa ku dhacee kalsoonida qofka ayaa la dhisi jiray kalsoonida guddida ayaa la dhisi jiray dad sharaf loo guddiya ayaa oo la aaminsan yahay sidaasaa lagu noqon jiray maanta maweydiiy balaad waan uda joognaa waxay taa isku sheegi maynaya sidaas bay ahaan jirtay kolkaan soo urur haddiiba labada dhinac ee heshiiska laga dhalinayaa hal dhinac saluugo go'aanka maxaa u bannaan ayaan weydiiyey abwaanka wuxuuna yidhi haddaad saluugto waxaad odhanaysaa gartaas geed kale ayaan ka lahay adigu laakiin markaa malihiid waa layga exday ama waxaad doonta u dareeno waxaad odhan jirtay hadduu laninku ilaan sideedanin hadduu ku jiro gartani wuu duraya mar hadduu duro iyadu garta way jabaysaaba laakiin kolkuu isagoo intiiba ka maqan tahay haddana uu arko wixii u cuntanooyay weli leeyahay waxba kaa maqan ama isagaa dhinsa dhimay iska dhimay ama si kan wuxuu ama waa la arki weliba ha yidhahdeen geedkana ka tegayaa buu yidhi geedkaa kale dee guddida loo yeelaayo may ahaan jirin waxay warsan jirteen guddida warka wararka guddidaasina may eexanaysee labadii war war aragtideedaa malaha gara martay balnala eego wixii labada nin dhex maray nin walba waa loo dacwi jiray laba wixii siday u hadleen oo dhammaysla baa loo dhiibi jiray haddii wax ka dhiman yihiinna markaasaa la odhan jiray xeerka raggaa la biirsaday war kilba gasaad seegteen hadday dhan tahayna guddi guddi ma dhaxashaa la odhan jiro war arrinkii walaalaha kuu gartaan saxbo annankii baan kuu garanaa la odhan jiray markaas saasuu ku qaadan jiray saddex tegyaa afar loo tegyaa shan inta waa la dhigin jiro dulqaad baa loo lahaa sabir baa la lahaa dadku dawadoon bay ahaayeene maxaan ku leeyahay dana kale oo waxay aaminsaneen haddii halka hal arrin kaa barriiqay maanta haddii la qaban waayo inuu arrimo kale oo siblada dhali doono uma cuntabayn dadka wax kale in shay- shaygan muuqda mooyaane shay la daweeyo mooyaane in shay kale loo dhaafo uma cuntabayn
intaas waxaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinka imanayay magaalada boorama idiinla soo diyaariyay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe sidaas iyo nabadgeliyo
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinaya barnaamijka sooyaalka halka aad kala socoteena dhegaystayaal waa v o a mar kale ayaanu leen- idin leenahay dhammaantiinba jimco wanaagsan waa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatana kusoo dhowaada mid ka mida qasiidooyinkii rabadaanta ee barnaamijka dhallinyarada duhurnimo ee maanta
intii ramadaanka soontee alla iyo nebiga waa rumayse adigoo aad ka raalli noqotaa rabbiyow rabbiyow rabbiyow naga yeel intii ramadaanka sootee alla iyo nebiga waa rumaysee adigoo aad ka raalli noqotaa rabbiyow rabbiyow rabbiyow naga yeel naftan run u sheegaya shaydaankaan ka reebaya naftan run u sheegaya shaydaankaan ka reebaya jidhkii nabigaan raane jidhkii nabigaan raane naftan run u sheegaya shaydaankan ka reebaya jidhkii nabigaan raane jidhkii nabigaan raane rabbiyow adiguna na garansii rabbiyow adiguna na garansii adduunyada rugteediyo raaxadeeda aakhiro inaad diinta raacdiyo rabbi wuxuu ku farayo aad rumaysa weeye qofkii maanta roogow lagu raagi maaye ramadaanta soomo shaydaan ha raacina intii la hureeyareeye ragga iyo dumarkaba hagaagtee isha soon ubadda ku haysa rabbiyow rabbiyow rabbiyow naga yee intii la hureeyareeye ragga iyo dumarkaba hagaagtee isha soon ubadda ku haysa rabbiyow rabbiyow rabbiyow naga yee naftan run ku sheegaya shaydaanka aan ka reebaya naftan run ku sheegaya shaydaanka aan ka reebaya jidkii nabiga raane jidkii nabiga raane
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay jimco wanaagsan iyo weliba rabadan wanaagsan waxaan ku guda jirnaa idaacaddaiyada duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantoyda ka imanaya v o a washington haatanna aynu eegno dhinacii ciyaaraha iyo weliba nuur xasan nuur oo inala jooga stuudiyahan igu heliya haya nuur
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha kooxda everton ee dalka ingiriiska ayaa hoggaanka u haysa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee kooxaha ingiriiska kadib markii ay soo iibsatay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dhowr laacib maanta ayay waxa ay la soo wareegtay kabtankii kooxda ix david classen oo ay ku keentay lacag dhan milyan oo lacagta poundka ingiriiska ah wuxuu saxiixay heshiis shan sano ah laacibkan u dhashay dalka holland ayaa ah afarilabaatan-jir waxaana uu ka tirsanaa ix tan iyo labada kun iyo kow iyo tobankii shalayna waxay everton keentay goolhaye jordan bigford oo noqday goolhayaha ugu qaalisan oo british ah kadib markii ay kooxda sunderland kaga soo qaadatay lacag dhan soddon milyan oo pound dhinaca kalena qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa london ayaa maanta qoray in uu soo xoogaystay khilaaf u dhexeeya tababaraha kooxda chelsea antonio conte iyo maamulka naadiga khilaafkan ayaa salka ku haya qoraal uu macallin conte toddobaadkii hore uu fariin qoraal ugu diray weeraryahanka kooxda diego costa oo uu u sheegay inuusan ugu jirin qorshihiisa xilli ciyaareedkan waxaa kale oo ay wararku sheegayaan in conte uu doonayo in la siiyo awood uu si toos ah uu ugula xidhiiri karo milkiilaha kooxda roman abromovich dhinaca talyaaniga kooxda ac milan ayaa ku dhawaaqday in goolhayahooda in uu kooxda ka tegayo janluji donnaruma kadib markii uu diiday inuu cusboonaysiiyo heshiiska uu kooxda kula joogo madaxa fulinta ee kooxda milan marco fasone ayaa sheegay in siddeed iyo toban jirkan sanadkii hore uu soo sha- oo sanadkii hore uu soo shacbaxay uu diiday in uu kooxda uu sii joogo kulan shalay dhex maray wakiilka ciyaaryahankan mayna raola iyo maamulka milan ayaa ku dhammaaday is-afgaranwaa arrintan ayaa la yaab ku noqotay taageerayaasha iyo maamulka kooxda donaruma waxa uu noqday goolhayaha koowaad ee milan sanadkii hore kulankiisii koowaad wuxuu saftay isaga oo lix iyo toban sano jir ah wararka ayaa sheegaya inuu doonayo inuu ku biiro kooxda real madrid waxaa kale oo doonaya kooxaha paris saint germain manchester united iyo yuventus dhanka kale kooxda milan ayaa durbaga waxaa lala xidhiidiyey dhowr dhowr goolhaayo oo ay ka mid yihiin gool ilaaliyaha labaad ee yuventus neto goolhayaha kooxda genoa perin iyo goolhayaha kooxda paris saint germain dhanka kalena kooxda yuventus ayaa lagu soo warramayaa inay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto laacibka khadka dhexe ee kooxda sevilla stephen inzonzi jariirada tuta sport ee ka soo baxda talyaaniga ayaa daabacday maanta in yuve ay aqbashay lacagta ay dul dhigtay kooxda sevilla ciyaaryahankan taas oo dhan afartan milyan oo yuuro ugu dambayntiina kooxda roma ayaa ku dhawaaqday in ay heshiis siisay tababare cusub oo lagu magacaabo usebio di francesco tababarahan ayaa waxa uu horey ugu soo ciyaaray isaga oo ciyaaryahan ah kooxda roma waxaana uu ka mid ahaa ciyaartoydii la qaaday horyaalka talyaaniga labada kun waxaa ciyaaryaha tababarahan cusub oo horeyna usoo leeliyey kooxda sasuolo uu la joogi doonaa labada sano ee soo aadan waxaana uu bedelay tababarihii hore luisiano spalletti oo isna ku biiray dhowaan kooxda inter milan dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
nuur xasan nuur iyo weliba xubintii ciyaaraha dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gebagabadii idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu ku sii siqaynaa haatan aynu mar kale dibu jaleecno mid ka mid a qasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan
subxaan rabbigaga bari sajuud iyo salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo subxaan rabbigaga bari sajuud iyo salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeed baana sugay subanu nabiga ku saley adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeed baana sugay subanu nabiga ku saley Sayyidi, ya Rasuulallah, Sayyidi. سيدي أنبياء شوف ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شوف ألفا ألف سلام الله عليك wayda safar baan ku nahay satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo dunida safar baan ku nahay satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo sidee janna nooga yeel janna nooga yeel safkii aad xaraysay iyo asxaabadii soo banayd alloo sugta noogay waa hagaag allow allow allow suurta nooga yaal dhegaystayaal qasiidadaasi bisha barakaysan ee rabadaanna waxay gebagabow tahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ay si wada jira halkan idinka daadiinayeen nuur xasan nuur iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intiinu idaacaddan idaacadda hiddo isugu iman doonno waxaan idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo saydikii aan حبيبي أشو ألف ألف سلام الله عليه سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألف